sidaan la wadaagnay muwaadiniinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaa dib u habeyn lagu sameynayay hababka lagu bixiyo baasboorka waxaa sidoo kaleeto la dhismaheeda la dhammaystiray data center cusub oo lagu rarayay sarfarada iyo hababka muhiimka ah taas oo markii hore aan qorsheynayna inay nagu qaadato muddo usbuuc ah laakiin ay dhacday in maalmo dheeri ay ku darsoomaan muddadaas marka la hagaajinayay oo la hormarinayay qalabka iyo hababka lagu bixiyo baasboorka iyo data centerka cusub oo loo guuraayo waxay keentay in hakad uu ku yimaado bixinta baasboorka taas oo aan ka dareemay in bulshadu ay dhacda bulshadu in ay dareemaan cariiri iyo culays ay dareemaan run ahaantii inagoo aada uga xun horena uga cudur daaranay waxaan maanta rabaa inaan halkan ka caddeeyo in hawshii ay sideedii u bilaabatay oo maanta ay shaqadu socoto haddii alla yidhaahdana ay sidaa ku socon doonto iyo sida caadiga ahdi si kasii fiican oo ka fudud haddii alla yidhaahdo waxaan arkay oo aan arkayay in bulshadu ay cabashooyin gudbiyeen wixii marka inagana quseeya oo quseeya howlaha bixinta baasboorka waxaan isleeyahay jawaabteedu intaa ayay noqonaysaa